bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaasheeda qiimaha qadarinta iyo maamuusta naga mudan ee hawada nagala xidhow kuna soo dhowaada barnaamij kaara oo aanu waraysi kula yeelanay gudoomiyaha degmada wajaale master qowrax muse nimco maxamed oo ka mid ah howlwadeennada ugu waaweyn ee shabakada wararka ee timcade news ayaa waraysigan xiisaha badan inooga soo diyaarisay mar ay booqasho ku tagtay degmadaasi wajaale waraysigaasi oo aad u xiisa badnaa dhinacyo badanna taabanayay ayaa waxa ay nimco uga horeyn weydiisay su-aal islamarkaasina waxaa waraysiga u dhacay sida tan cabdi muuse xuseen gudoomiye ugu horeyn waxaad wax nooga sheegtaa xaalada degmada wajaale haatan ay ku sugan tahay bismiillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin marka horeysa horta ilaahay baa mahad leh marka labaad haddii aan ka warramo xaaladda degmada togwajaale iyo nabadgelyadeeda aad iyo aad bay u fiican tahay degmadu waa meel xuduud ku taalla waa degmo aada u ballaaran bableeshka ku nooli aada u fara badan yahay waa meel ay dadku isugu yimaadaan had iyo jeer dhinacyada etoobiya iyo somalilan run ahaantii waa meel aan ka wadaagno dowladda aan shaarka nahay ee etoobiya runtii xidhiirka iyagu aada buu wanaagsantahay wanaagsan yahay iyo wada shaqaynta iyadu haddii aan usoo noqdo xagga bulshada muddo yar baan joogay ilaa laba bilood meelaha gudahood runtii waxaan isleeyahay wax badan baa idiin qabsoomay insha allah inaan sii kordhinina waan ku tala jiraa tusaale ahaan waxyaalaha noo qabsooma waxaa ka mid ah muddadaa yar inay noo dhammaatay xafiisyadii degmada dhisaynkeyga inuu noo dhamaaday kawaankii oo kale iyadana dhismihiisa wax badan baan ka qabanay insha allah inaan shadhigu furaan doonaynaa xagga kale imigreshka oo kale iyadana guryo dhisan ayaa nagu dhammaaday bankii oo kale muslim waan dhagax dhignay shadhow inaan bilowna laga yaabaa xagga wada shaqaynta guud iyo hay-adaha ka howlgala degmadu runtii aada iyo aad bay u fiican yihiin nabadgelyadeedu aad bay wanaagsan tahay insha allah waxaan ku rajagooynahay inaan waxaa iyo wax badanba sii qabanno haddii aan xagga ilaahay ka helno waa hagaa gudoomiye tan iyo intii aad xilkaa la wareegtay ee muddada gaaban ahayd ilaa waqti intee leeg ama waxqabadkiinu intee ayuu gaadhsiisan yahay heerkiisa aad odhan kartaa wallaahi waxaan odhan karaa waan dadaalay waayo kolley degmada waxaa ka muuqata dee baahi fara badan baa ka muuqata tusaale ahaan biyaha oo kale waan sugaynaa insha allah in biyaha wator ku yaala lasoo tallaalo ayaan ku rajoogeynaa waqtigan soo socda sida aan ka helay la xogaalahoo wasaaradda macdadii biyaha tusaale ahaan cisbataalka oo kale baahi weyn baan u qabnaa kolley waxaan ka codsanaynaa in macnaha hay-adaha dawliga ah ayo kuwa dibaddaba inay naga caawiyaan aada iyo aad baan kolley ugu rajoweynahay annaguna dadaalka iyaga waan ku tala jiraa waxaa kalooad wax nooga sheegtaa xaalada nabadgelyada degmada togwajaale maadaama ay tahay degmada ku taala xuduuda etoobiya runtii aada iyo aad bay u fiican tahay nabadgelyadu xidhiirhka labada dal wada shaqaynta bulshada labada dhinac etoobiya iyo somalilan degmooyinka kale jaarka iyaga runtii xidhiir wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan baan leenahay nabadgelyada aada iyo aad bay waxasiloonta wahagaa gudoomiye xidhiir intee leeg baa idinka dhexeeya ganacsatada degmada togwajaale iyo idinka maamul ahaanba
runtii waxaa naga dhexeeyaa xidhiir fiican baa naga dhexeeya ganacsatadu waxay leeyihin guddi bay leeyihiin deegaankuna guddi buu leeyahay si fiican bay nolo shaqeeyaan runtii guddida ganacsatada iyo guddida deegaanka iyo bulshada kaleba si fiican bay runtii noola shaqeysaa waanu mahadnaqayaa dadka reer togwajaale waqtiyada horena si fiican bay la shaqeeyeen iminkana dhowaantan si wanaagsan bay soo dhoweeyeen iyaga laftooda waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa haddii aan xagga ilaahay ka helno si fiicanna inay noola shaqeynayaan leeyi kalsooni badan bayna siiyeen waa hagaa gudoomiye maxaa ay idinla qabtaan waxyaabo la taaban karo ganacsatada degmada togwajaale ganacsatada togwajaale runtii wax badan bay nala qabtaan xagga nabadgelyada way naga caawiyaan masalan tallaabooyinka aan filayno waqtiyada soo socda ballanqaad bay noo sameeyeen inay wax nagala qaban karayaan sida jidadka oo kale baahida jidadka ka muuqata magaalada togwajaal waa meel dhoobalaya waa meel had iyo jeer kulley u baahan in wax laga qabto maadaama ganacsigu ku badan yahay maadaama ay dhul dhoobalaya tahay gaadiidka soo gelayaay wuu ku leedaa hagardaamo badan baa ka soo gaadhaa marka waqtiga waqti roobaadka oo kale xitaa dadka laftiisa ayaa macnaha ku waxyeelooba dheerida iyo godadka waxyaalaha ay noo ballan qaadeen had iyo jeer ay nala barbartaagan yihiin waxaa ka mid a inay wax nagala qaban doonaan waqtiyada soo socda haddii waqtigu nagu simo waa hagaa gudoomiye kolley degmada wajaale waxay kamid tahay degmooyinka ugu maamulbedelka babadan markaas bal maxaad iyagana ka oran lahayd maadaama isbebedelkiina uu ku badan yahay adiguna iminka aad mar labaad xilka ku guulaysatay inaad kusoo noqotid rajo intee leeg baad ka qabtaa inaad wax ka bedeshay ama waxyaalihii hore dhacay maxaad ka oran kartaa iyagana horta runtii waa run waa wax jira ana waqtigii hore ee aan macnaha degmada ka tegay waxaa iga dambeeyey laba maan yar oo aan odhan karo cadadka ay joogeen inay hal sano ahayd inay labadooda isku joogeen horta waxaan leeyahay xagga maamul bedelka qofna iskama dhimo kulley shaqada wahayo isdhaliil ma odhanayo ama xume inaanu odhanin baanu malaynayaa laakiin qof iyo kartidii iyo timirtiisa halka laga marto ayuunbuu qofku horta kulley ku calool adag yahay waa suuragal inay dadka iyo isfahmi waayaan waxyaalahan isleeyahay anigu macnaha bedelka u keenayaa dadka deegaanka iyo maamulka oo macnaha wada jaan qaadi kari waaya way keenaysaa masalan xagga siyaasadda lafteeda iyo wada shaqaynta qaabka dawliga xidhiidhinta way ka leeci kartaa qofka aduu kulley qadarka ilaanay isla qoray qof kastaaba intuu joogayo waxaan kaga aaminsanahay inuu qofku intii alla u qadaro uu joogi karo mas-uuliyadda ilaahay baana u dhiiba kana qaada xilka laakiin inta aan joogo insha allah waxaan ku rajo weynahay inaan wuxuunu qabto dadkayga ma jiraan cid aan dowladda dhexe ahayn oo horumarka bulshada wax ka geysata ama gacan weyn ka qabato oo aad taaban kartaa haatan
runtii horta waxaad ogtihay waxaa iska jira kulley dalka dalkeenu waa dal dee macnaha iska tamar daran cidina wax kama hakranayso sida aan u arko soomaalida waxaa jiraan nina korgiisa biyo kama hakrado hadday dowlad dhexa tahay iyo hadday dowlad hoose tahay iyo hadday tusare tahayba waxaan aaminsanahay qofka muwaadinka iyo mas-uuli inuu dalkiisa marleyba wanaag la jecel yahay waxa uu macnaha qaban kari waayaana ayna ahayn wax ujeedda ku laabantay laakiin wax itaal ka dhigay inay tahay umataan aaminsanahay waa hagaa gudoomiye koley toole waxaan la wada soconaa degmada wajaale in ay tahay degmada ugu dhaqaalaha badan somalilan haddana koley toole xaaladaha aas-aasiga ah ee nolosha quseeya sida cisbitaalada biyaha waxyaalahaas waa degmada keliya ee aan weli hal dhakhtar oo dee la taaban kara aan lahayn bal arrintaasi maxaad iyadana wax ka horan lahayd horta waa si fiican waa suuragal macnaha in laydhaa waa degmada ugu dhaqaalaha badan leh sababtoa ganacsatada badan leh muddada horta degmadu ay degmnimo qaadatay waa muddo yar tusaale ahaan aniga waqti hore waxaan ka tegey iyadoo tiriman saddex bilood degmadu ay tahay kadib waxaa la keenay maamul cusub oo runtii aan deegaanka aqoon badan u lahayn waxaa suuragal noqotay inay u suuroobi weydo inuu macnaha ama wax ka qabto ama degmanimadeedii lafteedii ay isugu miisaami weydo waqtigii joogay mar labaad maayarkii iga xigay yimiday waxa iska suuragal hadii jeer waxa ku xiran degmada Togwa jaalo horta baahiyo aad u fara badan oo dhaqaalahayga ka awood badan sababta oo ah een bal waxa ka gudoomiye halkan ka dhex galo waxa tiri maamulkii ugu horeeyay wuxuu la qabsan waayay maamulka cusub ee degmada een maamulkaas ma waxa laga keenay gobolada kale ee dalka mise wuxuu ku sugnaa uun xaatan magaaladan runtii nin deegaanka u dhashay waxa laakiin dhaqan ahaan macnaha deegaan ahaan ma uu joogin oo ha u dhashee laakiin kumuu barbaarin deegaanka tag wajaale isagoo u dhashay haddana inuu ka shaqeeyo ama macnaha qaabka labadii uu jooga may jirin markaa wax badan baa qofka ugu dhinaanaya xidhiirka bulshada iyo isku jaantirka xaaladaha dawliga way ka bayri kartaa qofka een waa hagaa gudoomiye maadaama caalamka daafaha intiisa badan lagaa dhegaysanayo een maxaad kolley toole bal fariin iyaga dadkaas caalamka jooga aad u gudbin lahayd een shabakadan timcada newsna ay fariintaada kolley in badan gaadhsiin doonto bal maxaad iyagana ka oran lahayd insha allah waxaan ka odhanayaa kulley waan u hambalyeynayaa marka horeysa marka labaad waxaan leeyahay macnaha dadka muwaadinka ee dibadaha jooga u dhashay dalka gaar ahaan gobolka gabley ama tagwa jaale waxaan gaarsiinayaa in ay soo xasuustaan dalkooga run ahaantii wixii awoodooda ah inay ku soo tamaracaan oo baahida ka jirta ay wax nagala qabtaan masalan sida cisbitaalka oo kale runtii waan ugu baaqaya een gudoomiye ma jiraan ballanqaadyo aad u samaynaysad een degmadan togwataale maadaama ay tog ku taalo meel xad ah oo u dhexeeya laba wadan kolley caafimaadkeeda laga yaabaa maadaama ay xad tahay inay dee waxyaalo badan dhici karaan bal maxaad kolley aad u ballanqaadyo ama waxyaalo aad ugu guda jirtaan oo hadda aad dadweynaha u sheegaysaa may jiraan way jiraan runtii ha aada iyo aad waxaan u ballan qaadaynaa wixii tamartayada ah inaanu kulli u qabanno aan u soo jeedno had iyo jeer waxyaalaha aasaasiga ee ugu adag sida cisbitaalka oo kale waa ishuyuugana hortaagan had iyo jeer aan ku fikirayno inaan u helo xarun cisbitaal oo macnaha ay ku baahi baxdo bulshada deganito wajaale waan ku tala jiraa si biyaha oo kale sanadkan cusub iminka haddii allaydhaan xaggiisa ka helo inaan soo gaarsiino oy helaan biyo macnaha ay ku hagar baxaan waan u dadaalaynaa waxyaalo fara badan aan ku tala jiraa insha allah inaan qabanno haddii waqti noo saamay waa hagaa gudoomiye bal su-aasha ugu dambeysay aan barnaamijkan kusoo xidhayno bal waxaad wax nooga warantaa shaqaalaha aad hogaanka u tahay bal ka waran haatan shaqaalahaasi ma isku wada duuban yihiin hawshii aad haatan dee gacanta ku haysaana ma filaysaan inaad ku guulaysan doontaan oo kolley qalaadadii badnaa idin soo dhex maray ay dhammaadeen runtii waan ku rajo weynaa insha allah shaqaaluhu waa shaqaalihii hore ila shaqayn jiray runtii iminkana way la shaqeeyaan muhiimada hay-adaha dawliga ah ayaa macnaha ka imboortisan shaqaalaha dowlada hoose hay-adaha ka howlgala macnaha degmada ee kala disan ayay muhiimadu tahay macnaha horumarka iyo wada shaqeynta kuwa macnaha ay ka qabsoomi karto ama ay ku weeqan karta waa hay-adaha shaqada le degmada ka howlgala hay-adahaasina sida ugu adag ee ugu haboon ee ugu kalsoonida badan le ayay gala shaqeeyaan hay-ada ammaanka tasirdoonka washarada caafimaadka yacni hay-adaha dawliga kala gedisan si fiican bay ila shaqeeyaan runtii waana ku rajo weynahay inaan gaari doono horumar ballaaran n waxaagaa guddoomiyey hay-adahaas kula shaqeeya ee aad sheegtay ilaa dhowr imse hay-adood baad oran kartaa waxbay ka geystaan ama had iyo jeer weynay garab taagan yihiin runtii ma dhaliili karo hay-adaha dhammaantood markaan isku daro qaabka ay la shaqeeyeen muddada gaaban ay joogeen wax dhaliili uma soo jeedin kara runtii n waxaagaa guddoomiye ma jiraan wax aad shabakada wararka ee timcadda news ee kugu marti qaaday barnaamijkan aad fariin kaga faa'iidaysanayso ama aad usoo gudbinayso dadweynaha runtii waxaan kaga faa'iidaysanayaa intaa haddii aan ku noqdo muslin saxaafadaha madax bannaan lee wax qoro oo kale waxaan leeyahay macnaha waxyaalaha dadku saxaafaddu waa inay wax toosiso oy macnaha dadka dhaliisha ka toosiso bulshada ummadda maamulada laakiin inay wax abuurto maaha baan leeyahay halkaa waxaan fariin uga faa'iidaysanayaa saxaafadaha jiradaha qoraaya waxaan leeyahay ha ka fiirsadaan macnaha waxaan jirin oo iyagana ku keena foolxumo iyo shaqaxumo ummadana ku ah cambaarayn macnaha aanay gelin in ay had iyo jeer u jeediyaan taa waxaan uga digayaa saxaafadaha madaxa bannaan leh jaraa'idada waxay hubaan ama ay ku toosinayaan maamulada iyo bulshadooda inay qoraan baan taa runtii jecelahay iyagana fariidintaasaan gaarsiinayaa haddii alla idhaa n waxaagaa guddoomiye kolley n saxaafadda madaxa bannaan waxay ka shaqaysaa danta ummadda reer somalilan had iyo jeerna waxay isku dayaan baan filayaa in ay wixii danta ama ummadda reer somalilan oo ah wanaag inay ka hadlaan n markaa guddoomiye taas bal maxaad ku oran lahayd maadaama ay inta badan taageeraan sidii ay wanaagu ku jiro runtii waa sax u ankirayaa qaabka ay u dhisan yihiin horta waa caynka macnaha ujeedada keliya ka soo jeedaan waa inay danta ummadda iyo jiritaanka somalilan ay macnaha soo kobciyaan laakiin waxaa iska dhacday su-aasha aanu daba socdaay tusaale ahaan maamulka waxay ku dee dad macnaha waa qof mas-uula shaksiyaad macnaha wax baahi fudud oo aantan caam ahayn oo shaksiyada ayaa kala kulmi karaba maamulka haddii uu qofku waayo tusaale ahaan maaha inay dhaleecadiisa macnaha qofkan u dhaleecayn karaa qofku markaa shaksiga laakiin heer saxaafadeed macnaha inay ka qabtaan saxaafadda iyadoon xog ka helin waxaan leeyahay nasiib darray ku tahay saxaafadda waa hagaag dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu eega waraysi xiise badan oo ay nimco maxmed inooga soo diyaarisay degmadaasi wajaale islamarkaana ay ku horeysanaysay guddoomiyaha degmadaasi wajaale master qowrac tan iyo intaa aynu isku iman doonno mar kale iyo barnaamij noocani oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu